bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh daawadayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan meel kastoo naga daawanaysaan waxaa noo suurto gashay inaanu waraysi kula yeelano magaalada istanbul ee wadanka turkiga madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariin xuseen guuleed mudane kusoo dhawow telefishinka somaali cable marka labaad waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo sidee u aragtaa galmudug go-aanadii iyo warmurtiyeedkii kasoo baxay shirkii lagu dhameeyey istanbul bismi illahi raxmaan raxiim aada iyo aada umahadsan tahay xasan cadde runtii shirkii ka dhacay magaalada istanbul oo soomaalidu ay ku yeelatay wuxuu ahaa shir aada iyo aada muhiim u ah soomaaliya wuxuu ahaa shir kusoo aaday xilli iyo marxalad kala guur ah oo wadanku uu usii socdo doorasho dhammaadka laba kun iyo lix iyo tobanka go-aanadii kasoo baxay waxay ahaayeen go-aano aada iyo aada u wanaagsan wadankana horumar u leh waxay u baahan yihiin qaabkii loo fuli lahaa ama dhinaca soomaalida ay uga fuli lahayd ama dhinaca internationaalka soomaalida saaxiibada la ah ay uga fuli lahayd laakiin waxay ahaayeen go-aano aada iyo aad soomaaliya iyo horusocodkeeda iyo horumarkeeda wanaag u ah ayay ahaayeen inta badan waxyaabaha ama dhaqaalaha lagu yabooho shirar kala duwan oo caalamka kan iyo kii hore maamul goboleedyadu waxay inta badan ku eedeeyeen dowladda soomaaliya in aan sidii la rabay loo qaybin oo xuquuqdii maamul goboleedka ay ku lahaayeen aan la siinin adinku taama la qabtaan
kolley cows jidaal cambacan buu bidaa waa laga yaabaa dowladda dhexe ayaduna inay qabto cid kale ay sii tuhmayso laakiin waxaa xaqiiqo ah in annaga iyo dowlad goboleedyadaba dareen guud oo ah in wadanka iyo resourceka iyo dhaqaalaha soo galayo si hadba shaqada iyo meesha ay ku badan tahay in la geeyo annagu waxaan aaminsannahay haddaan nahay dowlad goboleedyada shaqada teedii xooga badneed iyo teedii dhabta ahayd inaan annaga hayno maadaama amnigii iyo adeegii bulshada iyo ma aragtay horumarkii intaba deegaanada aan mas-uul ka nahay annaga nalaga weydiinayo dowladda dhexena ay tahay daladii guud ee aan wada harsanayna annagu marka waxaan qabnaa mar walba in xoogga la saaro in dowlad goboleedyada iyo waxqabadkooda iyo horumarkooda iyo amnigooda lagu bixiyo maalgelin aada iyo aada u xoog badan sidaasuna wadanka horusocod iyo horukac badan uu ku yeelan karaa waayahay inta badan waxaaba la sheegaaba somalilan shirarka kama soo qeyb gasho maadaama ay sheegeen inay dal madax bannaan ay yihiin laakiin dowlad goboleedka puntland kamaanaashyada shirka saameyn ku saabsan arrintaasi shirka ma laga dhex dareema
dabcan puntland waa dowlad goboleed ka mid a dowlad goboleed soomaaliya waa dowlad goboleed aada iyo aada muhiim u ah maqnaashahoodana dee waa xaqiiqo waa maqnaasho qeyb soomaaliya ka mida maqan tahay aada iyo aada waxaan u aaminsanahay inay walaalahood soomaaliyeed ay kusoo biiri doonaan inay walaalahooda soomaaliyeed wixii tale iyo fikir qabaan ay la dhex imaan doonaan oo ay kala hadli doonaan annagana haddaan nahay soomaali iyo mas-uuliinteeda iyo madaxdeeda waxaan diyaar u nahay walaalaheen inaan wax alla wixii suurtagal ah oo dareen ay qabaan inaan ka daaweyno dabcan dareenkoodu wuxuu aada ugu wajahan yahay moodhalka la qaatay laakiin waxaa xaqiiqaha moodhalka la qaatay ciduu maanta u yahay maaragtay faa'iido gaar ah oo ayada wixii ay rabtay la qaatay ma jirto weliba waxaa laga yaabaa dowlad goboleedyada kale inaan dareendan tuhunsannahay ama aanba qabnaba in walaalaheen reer puntland loo sodburiyey oo ayaga kuraas dheeri ah la siiyey laakiin taasoo ku weydiin doona laakiin ma saxba in shir dhaqaale lagu ururinayo ma ama aan maaragtay aan ahayn shir looga hadlayo four pointy five iyo arrimo kale in puntland ay ka maqnaadaan taa kula qumanta dabcan horta shirkii hadda shir dhaqaale lagu ururinaya ma ahayn shir wuxuu ahaa wadanka siyaasadiisa iyo horumarkiisa looga hadlayay ka maqnaashahoodu dabcan kolley ayagoo aragti iyo fikir ay istuseen waaye in ayaga weydiisay ku qurux badan tahay laakiin inay ka maqnaadaan ma ficnayn meel soomaali ku tashanayso waxay ay qabaan inay miiska keenaan ku qurux badneyd sidee loo dooni karaa warmurtiyeedka waxaa ku qoraa in puntland la baadi goobo oo meeshana waa laga dareema baa layidhi marka sidee is leedahay waa lagu qancan karaa puntland
kolley annaga madaxdanada soomaalida iyo beesha caalamka aan ku wada hadalnay oo ku saabsan waa jiraan laakiin waxaan isleeyahay puntland ee, soomaaliya wadajirkeeda iyo horsocodkeeda iyo soomaaliya inay horay usii socoto ee, dadka aada u daneeyay ka mid yihiin dadka reer puntlandna dad soomaalinimada jecel soomaalinimada ku fiican waaye waxaan aaminsanahay inaysan marna soomaaliya ka hari doonin maadaama Inay beesha imaan caalamka iyo adinku aad ka wada hadasheen sida ugu haboon maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha is leedahay in beesha caalamku way idiin sheegeen oo puntland lagu baadigoobi karo arrintaas hadda tafaasiisheeda inaan galo diyaar uma yihi arrin gadaal kasoo bixi doonto waayahay een, si gaara markaan adiga ku weydiiyo maamul goboleedka een, dowlad goboleedka galmudug een, tan iyo markii lagu doortay dhowr bilood baa kasoo wareegtay een, magaalooyin badan ayaa kaa maqan gacanta een, ee galmudug ka maqan Een, ma dareensan tahay culeys intaas laeg in uu ku hayo oo weli aadan gaarin een, adoo shalay lagu dhahayay hal gobol yar baraa tahay haatanna in gobollo badan deegaano badan ay kaa maqan yihiin culeys intee leeg buu ku haya Ee, horta waxaan rabaa qodobka ugu dambeeya oo ugu dabamarisay inaan kaa soxo galmudug gobol iyo barmeehe waa laba gobol Haye.
waxay ka kooban tahay mudug iyo galgaduud Mhm.
S- waxayna ku dhisan tahay constitutionka sida uu sheegayo ayay ku dhisan tahay midaan ku saabsan deegaano badanaa gacantaada ka maqan dabcan ee, soomaaliya dhammaanteed cid inta ay ayada maamul ahaan xukunto gacanta ku wada haysaahi ma jirto Ee, anigu degmooyin baaba iga maqanay dowlad goboleeda qaar gobolaa ka maqan Mhm.
Ee, aniga galmudug waxay ka- waxay ka kooban tahay toban degmo degmooyinkii uu ma- maamulkii maxamed saaber uu ka tegay marka laga xisaabiyo tobankaa gobol dowlad goboleedka galmudug lix ka mid a ayay gacanta ku haysaa degmo ah, degmo afar degmo keli ah ayaa ka maqan afarta degmo saddex ka mida waxaa gacanta ku haya eh, nimanka nabadiidka ee al-shabaab waa degmooyinka galhareeri eh, ceeldheer iyo xarar dheere iyagana hadda qorshe aada iyo aada u ballaaran oo aan gacanta maamulka iyo gacanta dowladda aan ugu soo celinayna ayaan annaga iyo ciidamada amazonba aan wada wadnaa Eh, degmada kale ee afaraad waa degmada dhulsamareeb oo ah caasimadii eh, eh, dowlad goboleedka galmudug ayadan waxaa gacanta ku hayaa eh, do- urur diineedka ahlusunna waljamaaca oo runtii anaga aan u arkin urur cadow ahoo naga haysta eh, caasimadanadii iyo degmadanadii aan u arkin ee aan u aragno dad walaalo ahoo saaxiibo ah oo is-afgariwaa yar uu ka dhexeeyo eh, aanan rajeynaynin inuu dhowaan iyagu waxay is-afgariwaaga meesha ku uu ka baxo dhawaaqeen maamul goboleed een, central state caasimaddiina eh, gobolka een, degmada guraceel ah degmada dhuusamareeb ayay ka dhigteen magaalooyinka xeraale dhuusamareeb iyo maaragtay guraceel iyo deegaano adag ayaa kaa maqan oo gacanta galmudug ka maqan marka ma isku taxallujisa sida aad ku baadigoobi lahayd kuley waa hubaa ee, waxaa ka keenay inay maamul iskooda ugu dhawaaqaan waxay ahayd eh, dareen kuley ay ka qabeen sidii shirkii galmudug lagu dhisay uu ku socday Ee, dareenkaasna inaan ka daaweyno diyaaran u nahay waa hubaa inay eh, maamulka saxda ahaa legitimacyga ahee galmudug eh, iyo deegaankeeda mudug iyo galgaduud eh, maaragtay eh, maamulaa inay galmudug tahay inay og yihiin waa hubaa laakiin dareenay qabaan dareenkaasna inaan ka daaweyno kala fariisana diyaaraan u nahay ayagu dareenkooda way waana sheegeen waana waana aan dhamaysto dhamaysto ku sheegay dareenkooda way sheegeen aan dhamaysto waxay yidhaahdeen dowladda soomaaliya ayaan rabnaa in ay wada hadalka iyadu samayso Een, xiriir dhow ayaad la leedahay dowladda soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha xiriir dhow baad la leedahay Een, halka wax laga qancan karana waa halkaas ma isku taxallujisay in aad arrintaasi een, si ay gacantaada usoo gasho walaal eh, wadahadallo iyo xiriiro eh, aad iyo aad u badan aadna u dhow ayaa noo socda Eh, uqodadoodana ay tahay in eh, annaga iyo ayaga aan si toos u wada hadalno laakiin dowladda dhexe ee soomaaliya iyo urur goboleedka igad ay ayaga facilitator ay ka noqdaan wada hadallada arrinta ayadaa si xoog badan u socotaa howl fiicana ka socoto rajo weynaan ka goorma qabaa ayaad umalaynaysaa rajo weynaan ka qabaa muddooyinka dhow in arrinta ayadaa soo afjarmi doonto oo wadahadal gudaha dalka soomaaliya ka dhaca gaar ahaan magaalada dhusmareer laftirkeeda ka dhaca inuu qabsoomi doonaan rajo weyn ka qabaa maxaad u mucaaraday een, gudoomiyihii baarlamaanka iyo wafdigiisii waad ogtahay waa- waa madaxii labaad ee dowladda soomaaliya tegitaankii uu tegay magaalada dhuusamareeb maxaad u mucaaraday arrintaa hadda waa laga daawoobay isfahan baanan ka yeelannay laakiin markii ay xilligaa taagneed waxa aan runtii u macaarada waxay ahayd iyadoo boroses ee dowladda dhexe soomaaliya gaar ahaan xukuumadda eh, oo hay-adda fulineed ah iyo urur goboleedka igad ay wadeen annaga iyo ahlu sunnana aan qayb ka ahayn uu socday ayaa waxaan dareennay eh, booqashada uu ku tegey dhuusamareeb isagoo annaga nagala tashan oo ah maa- maamulkii gacanta ku hayay dowladdii dhexe ay xukuumaddii aysan qayb weyn ka ahayn in eh, wadahadal kale oo baarlikaas la ah inuu ka dhinac furayo dareen ahaan qaadnay laakiin kadib markaan is aragnay guddoomiyaha ka wada hadalnay waxaan si guud isku afgarannay in ee, hal broses ee, lagu wado arinta ahlu sunna iyo wadahadalkeeda marka arrintaa waa ka daawanahay wax adigu fara booqasho badan kuma buu jiro tegaysaa marka magaalada dhuusamareeb diyaaran waxay xilli alle Wallaahi.
xilligay suurtagal tahay inaan ku tago diyaaran cuqdadna kama qabo usmareeb iyo dadka gacanta ku haya cuqdad kama qabo maxaad u tagi weysay een, magaalada caabud waa ga- gacantaada ayay ku jirtaa een, dhowr mar baad isku dayda baa layidhi inaad caabud waaq tagto een, arrimo kala duwan ayaanad u tagi weysa baa layidhi maxaa ka hor istaagay cabudwaaq deegaanada galmudug ay maamusho ka mid tahay deegaanada gacanta ku haysa ka mid tahay wax cuqdada iyo wax problemna kama qabo Ee, si rasmi ahaan inaan u tago ee, ma aanan isku qaban qaabin laakiin hadda markaan safarka ka laabta ayaan tegi doonaa wax problemo annaga iyo reer cabudwaaq naga dhexeyna haba yaraatee ma jiraan waayahay dhinaca kale markaan ku weydiiyo een, waad og tahay een, shirar badan iyo waxyaabo badanna way dhaceen een, gobolkiina dhaqaalo u baahan yahay een, ma jirtaa culays dhinaca dowladaha deeqaha bixiya ee, iyo dhaqaalihii galmudug la siin lahaa in la idinkugu diiday sababo la xiriira inaadnan een, caasimadii een, gobolka inaadnan gacanta ku haynin ma ay jirtaa maya taas marna dareenkaas ma qabno Mm.
Ee, galmudugna waxay si fuula uga mid tahay dowlad goboleedyada soomaaliya ee dowladda dhexe soomaaliya iyo beesha caalamka basi rasmi oola macaamiltamaan halka problemu jiray oo keliya waxay ahayd annagu xilliga maamul ahaan aan dhalanay waxay ahayd xilli sanadka la bara uu yahay oo bajetkii loogu talagalay ee mashaariicda iyo horumarka ee sanadkaas uu runtii naga hormaray laakiin hadda ee, sanadka cusub iyo howshan cusub waxaan rajaynaynaa in galmudug ay si fuul ah u qaadan doonto qeybteeda marka dareen noocaasa ma qabno ilaa hadda een, maadaama maamul goboleedyadu ay haystaan dhaqaale iyo fan iyo wax uun la siiyo adinka weli wax deeq ah ma ka hesheen caalamka Ee, runtii hay-adaha iyo sanduuqyada wax fangareeya shaqo xoog badan ayaa aan maaragtay ee, ka- ka- la wadnaa sida ssfta iyo bangiga adduunka oo qaabkii iyo procedurekii ee, deeqahaas lagu heli lahaa iyo shuruudihii ku xirnaa dhammaantood inaan maaragtay Laakiin soo weli waxa buu- ma adnaan soo buuxino hawshaas ayaa socota markayd dhammaystirantana shaqada waa Laakiin weli waxa bilaabanaysa ma adnaan yahay.
howlo nolola qabtay ilaa hadda waa jiraan laakiin sidii aan rabnay wax nololama qaban sababtana waxay tahay broseskii iyo shaqadii loo baahnaa ayaa weli socota maadaama xildhibaano badan iyo wasiiro badan aada magacowday oo macnaha ay- ay la- ay galmudug ka tirsan yihiin mushaar ma xiraan Ee, dadku kulligood waxaa waaye volunteer ay ku shaqeeyaan waxay ogyihiin maamulkooda inuu yahay maamul cusub waxay ogyihiin shaqadu inay u baahan tahay in sacrifice loo sameeyo Ee, marmarka qaar waa mushaaro qaar in la helaa waa suurtagal laakiin kulli qof kasta oo galmudug hadda mas-uuliyad ka hayahay dareen mas-uuliyadada ku jiro inuu dalkiisa iyo deegaankiisa u shaqeynayo maamulku inuu cusub yahay maalintii ee, horukac iyo horumar la gaarana dadka noloshooda iyo midkigooda in la maareyn doono ayay ogyihiin cadaadis marka ma kaaga yimaadaa dhinaca baarlamaanka maya baarlamaanka eh, galmudug waa xubno iyo baarlamaan aad iyo aad u sharaf badan mas-uul ah dareensan eh, dalkooda iyo deegaankooda hadba xaaladda iyo jaalanjiga uu marayo wax culays iyo wax broblemo na kala haystaan ma laha waana ku ammaanaya runtii shaqada ay qabtaan iyo hawsha ay qabtaan cadaado een, maadaama aada hadda si kumeel gaara saldhigiinu u yahay ee saldhigga dowlad goboleedka galmudug u yahay waxaa mararka qaarkoodna soo gaartay in colays badan ay kugu hayaan oo ku saabsan maadaama ay aada u danaynayaan in caasimadii gobolka ayagoo cadaado laga dhigo dareen noocaasoo in badan lagu soo jeedo Ee, reer cadaad runtii waxaan soo jeedinayaa ammaan aad iyo aad u weyn waxay ay martigeliyeen shirkii galmudug lagu aasaasayey si aad iyo aad u qurux badan si aad iyo aad ugu wanaagsan ayay u martigeliyeen waxay sidaasi la mid ah, iyadoo aysan eh, cadaado ahayn caasimadii galmudug ay ogyihiin inay caasimadii galmudug usmareeb tahay ay martigeliyeen ilaa haddana runtii ay ma- ay- ay hayaan maamulka galmudug wax culays iyo wax dhibaato ah oo annaga iyo reer cadaadna kala haysto oo aan ka ahayn sharaf iyo wanaag iyo ammaan haba yaraatee ma jirto waayo waa soo gabagabeynayaa een, galmudug iyo puntland waa tii dagaal oo gaalkacyo ku dhex maray khilaafaad waa tii uu dhacay een, xuduudihii baadna isku haysataan magaalada gaalkacyo oo adiguna aada leedahay aniga xuduudkeyga waa puntland Een, qolada- qoladan kalena ay iyaguna sidoo kale leeyihiin marka se maxaa lagu xaliyay arrintaas Ee, dabcan galmudug iyo puntland waa laba maamuloo derisa waa laba maamuloo walaal ah waa laba maamuloo sina ku kala maarmin waajib iyo iyo qasabna ay ku tahay labadoodaba inay si eh, derisnimo ah walaalnimo ah iskaashi iyo wada shaqayn buuxda ay ku yeeshaan carab iyo laba ilka- carab iyo ilka isugu dhawo dadku way isqaninaan mararka qaar waa la isqoomaa laakiin haddii la isqoomo ama la midka waxaa looga baahan yahay in wada hadal iyo wada xaajood lagu xaliyo waxaana dhex yaalana wax oo runtii la xalin waayey ama aan la xalin karin haba yaraatee ma aha hadday tahay mid xuduudeed iyo hadday tahay mid siyaasadeed intaba waa la xalin karaa Eh, dagaalkii dhacay novembartii lasoo dhaafay magaalada gaalkacyo ka dhacay runtii ahaa dagaalan aad iyo aad uga xumeyn Eh, iyo xabad joojintii ka dambeysay heshiiskii ka dambeeyey waxaa ku xigay in lagu heshiiyey in wada hadal eh, labada dhinac ay isugu yimaadaan Eh, walow aan qabno dareen ah inaan wada hadalka sidii la rabay iyo xowlgii la rabay uusan ku socon laakiin eh, hadda anaga iyo puntland wax dhib aho weyn ma dhex yaalo Eh, waxaan rajaynaynaa wixii is-ag ugu dambeyntii is- xuduudda afgarawaa ah ma inaan dhammayn doono xuduudda- xuduudda galmudug ma taqaana maanta inta ay halka ay kaga eg tahay ama dhinaca puntland ama dhinacyada kale ma taqa- waa xagee xuduudda Gu- galmudug mudug iyo galgaduud ay ka kooban tahay mudug iyo galgaduudna xuduudooda dastuurka soomaaliya aa qeexay meesha uu yahay aad baad u mahadsan tahay waxaan aada ugu mahad celinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo noo suurtageliyey in uu waraysi nagu siiyo xafiiskiisa ama xa- ama nagu siiyo xarunta uu ka degan yahay ee magaalada istanbul ee wadanka turkiga aad baan kuu salaamaya thank you mahadsantay